bulshada ku nool degmada mahadaayi ee maamulka hirshabeelle ayaa codsaday in dib dayactir loogu sameeyo biyomareenka boodaayo oo sanad kasta fatahaad ku sameeya xaafadaha degmadaasi biyomareenka boodaaye oo mara bartamaha degmada mahadaay ayaa xilligani waxaa soo gaaray burbur xoogan oo sababay in dhulka uu ku darsamo gudoomiyaha degmada mahadaay iyo qaar kamida odayaasha degmadaasi ayaa codsaday in lagala qayb qaato dayactirka biyomareenka waxaan rabnaa inaan ka hadalno codsi kanaalkii ee degmada mahadaay wax noo qoda ilaa iyo hadda ma jiraan gacantaa inaan beeraley haddaanaha gacantaa inaan iskaga qodanaa wuxuu waraabiyaa toddoba kun oo hegtar ilaa iyo haddana wax oo natiijo ah oo aan ka hayno ma jiraan ayna keligii noola qodo waa cadhadiisii waa buuxisay waa maxayran waa karaaroobday oo waa buuxsamay ina noola qodaan u baahannahay waxaan kale aan u baahannahay in la sii dheereeyo oo beerihii kale oo isgaari waayey uu ka sokeeyey in la gaarsiiyo oo la dheereeyo kanaalka la yidhaha keliboodaaye kanaalkaasoo mataqaanaa ah siddeed kilomitir ahaa jiray kaasoo hadda mataqaanaa dhulka ka mida sida aad arkaysiinba jawaantaasaa la saaray sababta loo saarayna waxay tahay hadduu kanaalku qodan yahay jawaantaa lama saari lahayn ee si toosaha looga waraabi lahay inay meesha ay naqato waddo caadiya oo la moodo waddo gaaridu ay marto oo kanaalba aan loo malaynin waxaan rabnaa kanaalkan waxaa isticmaalo oo mataqaanaa ku waraabi jiray oo dalag kala duwan ku tacbi jiray beeraley toddoba kun oo egtar ah waxaan mataqaanaa awalan ka codsaynaa maadaama xildhibaanadayna ay nala jiraan qayb ka mida maanta inay arkaan baahidayna lana xisaabtamaan ayagaa isteedka nagu matelee cidda mataqaanaa ku shaqalaheeday biyomareenka boodaayo oo dadka beeralayda ka caawin jiray in beerahooda ay ku waraabsadaan ayaa haatan ah mid dhulka ku darsamay waxayna dadka degmadaasi rajo weyn ka qabaan in dib u qodis lagu sameeyo ayna mar kale dadka beeralayda ay ka faa'iidaystaan